shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaana ka qaybgaleen madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir marka laga reebo madaxweynaha puntland ayaa laga soo saaray warmuntiyada ka kooban afar qodob oo gundhig u ah arrimaha doorashooyinka xisbiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladaha hoose warmutiyadkan ayaa lagu sheegay in doorashada madaxda dowlad goboleedyada ay dhici doonto bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfi ayaa ka waramaya nuxurka warmutiyeedkan shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho intii u dhexaysay labada bishan oktoobar ilaa iyo soddonka bishan oktoobar sanadka labada kun afariyo labaatanka shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane saalax axmed jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale goluhu waxa uu bogaadinayaa sida ay dowladda federaalka soomaaliya u maareysay goobihii ay kala wareegtay ciidamada admis taas oo caddaynaysa sida dowladda federaalka soomaaliya ay uga go-an tahay gaarsiinta isku filnaansho dhinac walba ah goluhu waxa uu soo dhoweynayaa tallaabada taariikhiga ah ee markabka dalka turkiga uu baaristu uga sameynayo shidaalka dalkeenna isagoo ku ammaanay goluhu dadaalka dowladda federaalka soomaaliya ay gelisay sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka dalka golaha wadatashiga qaranka waxaa ugu baaqayaa xubnaha ka maqan in goluhu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira qodobadan shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladaha amniga siyaasadda iyo xaaladda bani-aadanimo ee dalkuu marayo sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxa uu tix raacay heshiisyadii shirarkii bishii desembar labada kun labaataniyo labo maaj labada kun saddexiyo labaatan iyo mey labada kun labaataniyo afar waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda golaha wadatashiga qaranka waxa uu go-aamiyey in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyadii horey loo galay islamarkaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka soomaaliya si toosa wakiiladooda ay u soo dooranayaan golaha wadatashiga qaranku waxauu isku raacay in si deg deg ay baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha golaha wadatashiga qaranku waxa uu soo jeediyey inay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soo dhammaystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsamey socodka geedi socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota kow dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto sebtembar labada kun shan iyo labaatanka hogaamiyaasha siyaasadda dalka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ayaa ka soo horjeestay in muddo kordhin loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada lamana oga sida uu ku dhaqangeli doono warmurtiyeedkan